Dadka ku nool xaafadda Soodsii, gaar ahaan dhanka stadium-ka, ayaanan masaajid u dhoweyn, iyadoo xilliyada salaadana ay u kacaan ama ay salaada ku soo ogaan masaajidda aad uga fog. Haddaba, culummada xaafaddaasi ayaa waxa ay ummadda Muslimka ahi ka codsanayaan in laga soo garab siiyo sidii goobtan loogu heli lahaa masaajid ay salaadaha ku dukadaan, maadaama salaadu ay tahay in lagu oogo masaajid, sidoo kalena uu aad uga fog yahay masaajidada xaafadaha u dhow. Haddaba, waa kuwa culummada xaafaddaasi oo codsanaya in loo iibiyo dhul bismi illaahi iraxmaani iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali wslim calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi waasxaabihi waman iktafaa bihadyihi wasaara calaa derbihi wastana sunnatahu wasalama tasliiman katiiran amaa bacdu walaalayaal waxaan u sheegaynaa bulshada weynta islaamka ah ama bulshada soomaaliyeed goobta aan taagannahay waa goob dhul ah dhulka kan waxaa loo rabaa in masjid ilaahay laga dhisaa la rabaa masjid in laga dhiso meel lagu cibaadaysto oo owlaadda wax lagu baro oo xaafadda maxaa tirada ay ku soo hiigsata ayaa laga doonayaa marka dadweynaha muslimiinta ah waxaan ka codsanaynaa dhulka kanaad u jeediin waa dhul beec ah waa dhul maxaa tidhaahdaa qof shaksi ayaa iska lah qofkii shaksiga iska lahay ayaan la heshiinay waxaan dhahnay dhulka kan ayaan rabnaa inaan masaajid ka dhisanno marka wuxuu yidhi lacaga buu noo gaaray lacagihiina insha allahu tabaaraka watacaala gadaal baa laga sheegi doonaa komitida baa sheegi doonta ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaa inta codkeyga maqlays iyo inta maaragta muuqaalkeyga garanays iyo inta muslimiinta meeshaan joogtaba dhammaantiinaba meeshaan gadaashayda ah dhulkan weyno gadaashayda waxaan ka rabnaa masaajid ay muslimiinta ku cibaadaystaan iyo waxaa kaloon ka rabnaa madarasa saddex galaas afar galaas waxay noqotay qur-aanka kariimka ah lagu baro dadka dadka waaweyn iyo dadka yaryarba ayaan ka rabnaa insha allahu tacaala waxaan idinka codsanaynaa inaad gacmaad noo furtaan reer wajerow reer muslimiintao dhan meelaad joogtaan caalamkoo idil almuslim akhulmuslim weeye waxa loo baahan yahay waxaa weye cibaadada ilaah inaan xoojino ninkii haddii hal shilin ama hal kitaab ku darsada ilaahi subxaana wa tacaala hortiisuu ka helayaa adduunyadan waa ku wada tegaynaa dadkii naga horreey waa tageen annagana musaafiraan siinahay jiilka dambe oo naga dambeeya waxay u baahan yihiin meel ay ku cibaadaystaan meel ay nagu xusuustaan meeshaas insha allahu tacaala inaan asaasno ayaan u baahanay runtii aniga soddon sano qur-aankaan dhigaayay mar nairobi aan ka dhigaay mar wajeeraan ka dhigaay mar gaarisaan ka dhigaay intaa meel walba qur-aan baan ka asaasay macallimiin kale aan ugu tegaay waa wadaay haddana wajeeraan joogaa dugsiga aniga aan joogo waa kira meel ijaaru ku jira marka insha allahu tacala waxaan rabnaa masaajidka marka la dhiso oo muslimiinta cibaadada ku bilaabaan qeyb kaleo ardayda ay wax ku bartaan oo weliba insha allahu tacaala ilmaha ogoomaha ah weligay wax lacag kama qaadin bilaashan qur-aan ku bari jira hadda dad waaweyn oo insha allahu tacaala si weri ay idin tusi doono oo qur-aanka baranhaya jira oo shahaado qaatay qaarkood shaqeeyaan dadkaasoo idil qur-aanka bilaasha lagu baray ilaahay ajira xasanaad ha naga siiyo marka waxaan u baahanay muslimiinay inaad gacma noo fidisaan oo ilaahay subxaana wa tacala ajira xasanaad allah idinka siiyo man jaaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha ninkii hal xasana la yimaado toban lalaabkeed ayuu leeyahay insha allahu tacaala meeshaan lacagteeda waxay u dhexaysaa laba milyan ilaa saddex milyan waay marka insha allahu tacaala haddii qof walba wax ka geysta lacag iska yar waay marka dad kale oo muxsiniin waa u raadsin doonaa marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaad gacan ka geysataan inaad gacan ka geysataan oo ajir xasanaad allah idinka siiya waa idinku duceyneynaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli sal meel wax lagu baxsadana waxaa ugu barako badan uguna sadaqa fiican masaajidka oo xadiidkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa ahaa qofkii masaajid dhiso ilaahayna waxa uu uga dhisayaa jannada guni walaal ka qayb qaado waxna ku sadaqayso una sii gaarsii inta keyrka jecel